wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaaray degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wafdiga wasiirka iyo mas-uuliyiinta kale ayaa waxaa halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ay weheliyaan maamulka degmada afgooye guddoonka waxbarashada degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiinta ayaa booqatay goobaha waxbarashada ee degmadaasi iyo xarumaha dowladda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay guddoonka waxbarashada degmada afgooye iyaga oo ka warbixiyey xaaladaha waxbarasho ee ka jira degmada ardayda state koonfur galbeed u galaysa imtixaanada foonfoorka degmada afgooye iyadaa liidka wada iyadaa hogaaminayso sanadkan afgooye sanadkan afgooye waxaa imtixaanka foonfoorada u fadhiisan doonta aduu ilaahay idmo laba kun iyo shan boqol oo arday number yar ma ahan sanadka hore laba kun iyo boqol camal aheyd almost number badanaa nagu soo korata sanadaha dambe waa rajaynayna insha allah aduu ilaahay idmo kolleyba degmada afgooye waa liidka waxbarashada waad garan kartaa waxaa waaye liidka waxbarashada dheedheelku ma noqon afgooye baahideeda waxbarashada weli ma daboolno maadaama aynu daboolnayn wasiiradda maanta indheheeda ku aragtay howlaha socdo meelo badanna waa geen doonaa iskuulaadna rooc soo aragtay iskuul kale kalna waa geen doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa maadaama iyadana ay dumar tahay in baahida waxbarasho oo dhanka ay ka liidato dhanka dumarka ay kor usoo qaado dhanka kale gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim cali aadan najax ayaa soo dhaweyn kadib ka warbixiyey xaaladaha ka jira degmada waxaan u mahadcelinayaa dhacdan waxbarashada degmada afgooye degmooyinka gobolka oo dhan degmooyinka gobolka runtii waxay naga tiiriyeen tartan aan kula jirnay gobolo kale oo statekan koonfur galbeed ka tirsan tiro ahaanna waan ka fiicnaanay runtii oo waan ka badanay hadda taga ahaanna waan ka fiicnaanay si aysan loo soo gaarin marka waxaan codsanaynaa in degmooyinka kale ee gobolkan ku yaalo ay afgooyo tusaale fiican u ahaato runtii dad badanaa ku nool laakiin inta iskuulaadka ka aada ayaa aada u hooseysa meelaha qaar dadka ku nool degmadaas iyo iskuulka inta aadisma laha wasaaradda garab weynan ku siin doonaa wacyigelintaas in lagu daro dadka inay iskuulaadka aadaan ay waxbartaan annagana waxaa naga go-on maamulka gobolka in aan kaalinteeda ka qaadano jiil cusub sidii loo dhisi lahaa diiniyan u dhisan maadiyan u dhisan wadaniyan u dhisan oo dalkaan dadkan lagu aamini karo mustaqbalka dhow haddii ilaahdi ugu dambeynna wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya marwe sahri cusmaan maxamed ayaa ka warbixisay ujeedka booqashadooda boqol iyo siddeetan gabdhood oo iskugu jiro neers macalimiin education la siinayo marka taas micnaheeda waxay tahay increase of gabdhaha inay dhimaatee waa ujeednaa yani jidhkeena waa ujeednaa saa u jeexeeno gabdhiha wax noo baranaayo jiil fiicana noo dhala and then wax walba waa marka problem kasta waxa keliya hay-ad kasta ama institution kasta waxay ku fiicnaanaysaa oo keliya markaa iska dhisno waxbarashada macalimiinteena aan dhisno ardayda aan dhisno saas darteed insha allah waxaa rajaynayaa gabdho badan inaa iskoolka imaadaan sanadkan iyo sanadada soo socoto wiilashana saas oo kale in wax loo baro ay ogaadaan maahan markii ugu horreysay oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya soo booqdaan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose